barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii barkii duhurnimo xilliga geeska africa lixdii barkii aruurnimo xilliga washington d c maalin khamiis ah ayay tahay waana lixii tobankii bisha may sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre aadan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada garowe ka bilaabay barnaamij lagu caawinayo barakacyaasha
waad dareemi kartaa qof ku dhahaya saddexda waqti wax ma cuno suuli ma haysto ma haysto meel aan seexdo masas baa ii soo gelaya waad dareemi kartaa dadka dhiigoodu sida uu noqon karo annagu cidina nama taakulayso hay-adnama taakulayso dowladnama taakulayso waxaanu nahay dhallinyaro isku xilqaantay inaanu caawino dadka masaakiinta ah waxaana ka koobannahay shan qof meelahaas sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada kalluumaysatada ee boosaaso oo hoggaan cusub doortay qasiidooyinkii ramadaanka ayaanan ka marnayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
golaha milatariga ee hadda haya talada dalka suudaan ayaa joojiyey wadahadallo ay kula jireen hoggaanka dibadbaxayaasha kadib markii ay sideed qof ku dhaawacmeen iska hor imaad arbacadii magaalada khartuum ku dhex maray ciidanka amniga iyo dad bannaan baxayay jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa khamiista maanta ah ku dhawaaqay in wadahadallada lagu soo dhisayo dowladda kumeel gaarka ah la hakiyey muddo laba iyo toddobaatan saacadood ah sababo la xiriira dhiigga ku daatay shalay magaalada khartuum isku dhicii arbacadii ayuu jenaraalka ku eedeeyey kooxaha mudaharaadka wada kadib markii ay diideen inay qaadaan jidgooyooyin ay dhigeen waddo muhiim ah oo ku taalo caasimadda jidgooyooyinka yaalla qeybo ka mid ah magaalada khartuum ayaa la dhigay bishii hore xilligaas oo ay waddooyinka joogeen dad aad u fara badnaa oo dalbanayay in uu xakunka ka dego madaxweynihii hore cumar al bashiir milatariga ayaa koob iyo tobankii abriil soo afjaray soddon sanno oo uu suudaan soo xakumayey jenaraal cumar xasan al bashiir
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiisa uu shaaca ka qaado qorshihiisa ku aadan sharciyada socdaalka iyo deganaanshaha dalka maraykanka sharcigan ayaa ah mid in muddo ahba la sugayey qorshaha madaxweynaha ee ku aadan socdaalka ayaa lagu tilmaamay mid aan tixgelin siinaynin codsiyada dalbashada dadka qaraabada ah iyo codsiyada ku salaysan arrimaha bini'aadanimada sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa saxaafadda u sheegay in qorshaha cusub ee madaxweynaha ee ku aadan socdaalka iyo deganaanshuhu uu ahaan doono mid ku salaysan tartan iyo xulashada dadka khibradda leh ee loo ogolaanayo inay helaan sharciga maraykanka amaba ay soo galaan sidoo kale qorshaha ayaa lagu wadaa inuu culays ka saaro xoojinta ammaanka xuduudaha dalkan maraykanka
warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a duhur wanaagsan dhegeystayaal magaalada garowe ee caasimada puntland waxaa ka jira dhalinyaro iskood isu abaabulay kuwaas oo lagu magacaabo dhalinyarada isu xilqaamay caawinta dadka barakacyaasha ah sharmaarka cabdisamed jaamac oo ka mid ah dhalinyarada barnaamijkan wadda ayaa sida ay dadka u caawiyaan uga waramay waryaheena cabdikariim olol magaalada garowe caasimada dowladda puntland waxaa ka jira dhalinyaro iskood isu abaabulay kuwaasoo lagu magacaabo dhallinyarada isu xilqaantay caawinta dadka barakacayaasha ee ku yaallaa magaalada garowe waxaan dhowaan waraysanay sharmaarka cabdi samed jaamac xilli aan kula kulannay magaalada laascanood ayaa wuxuu nooga warramay shaqadan ay qabteen ka dhallinyar ahaan iyo waxyaabaha iyo ujeeddada ay ka leeyihiin inay caawiyaan dadka barakacayaasha ah
walaahi horta shaqadan aan hayno waa shaqo aan ku caawinayno dadka masaakiinta ah taasna anaga keliya nama saarna oo waxay waajib ku tahay qof kasta oo jecel inuu maarata dadka masaakiinta caawiyo maanta waxaa jira dad badan aan waxhaysan oo maarata u baahan in la caawiyo waa dareemi kartaa qof ku dhahaya saddexda waqti wax ma cuno suuli ma haysto ma haysto meel aan seexdo masas baa ii soo gelayaa waa dareemi kartaa dadka dhiigoodu sida uu noqon karo annagu cidina nama taakuleyso hay-adnimo taakuleyso dowladnimo taakuleyso waxaanu nahay dhalinyaro isku xilqaantay inaanu caawino dadka masaakiinta ah waxaana ka koobannahay shan qof meelahaas bal waxaa iga warantaa garow intee xarumood baa ku yaala oo dadka barakacyaasha ay degan yihiin waxaa ku yaala ilaa shan xarumood lix xarumood meelahaas oo dadku ay meelo badan kasoo kala qaxeen oo maaragtay guryana aysan haysanoo bushasha ay degan yihiin bal dadkaasi noloshooda iyo siday ku nool yihiin iyo xaaladooda nololeed markaad u kuurgasheen bal nooga warintaan waxqabadka la gaadhin walaahi horta dhibaatooyinku way kala duwan yihiin wayna kala daran yihiin waxaa jira dadku qof ku dhahaya intuu kusoo hor istaago maamo waayeela oo indhala oo ku dhahaysa hooyo saddex beri wax ma cunin dee adigaas maaragtay baa dareemi kara sidaa noqon kartid dhiiggaa ku kacaya waxaa dareemi karta maamo ku dhahaysa saddex waqti wax ma cunin aad bay dadka u liitaan cid booqatay ma jirto cid u tagtay ma jirto walaahi dee meeshaas dhibaato weyn baa ka jira yay ku tiirsan yihiin dadkani oo horey meesha cidda waxsiisa iyo noloshooda bal nooga warra marka laga yimaado dadkaad idinku caawisaan oo kale ama aad waxsiisaan horta meeshaan aan tagnay anagu cid caawisa iyo cid u tagta ma laha hay-ad baan taakulayn maaragtay dowlad baan taakulayn cid u tagtayna ma jirto waana sababta keentay inaa anagu jeebkeena iska xilqaano oo aan maaragtay dad bal ka warran sidaad dhaqaalaha ku uruurisaan iyo dadkaad ka dalbataan in dadka qaxootiga barakacyaasha ee ku sugan kaamamka garooga ku xaraysan qaarkood lasoo caawiyo waa kuwe
waa dad anaga naga mida oo dhalinyaro ah waxaan wax ka soo ururinaa waa social mediaha hebelow walaalkaaga baahan wax ku caawi heblaayoy walaashaada waan gaajaysan wax ku caawi waa hooyada iyo kale wax soo dir annagaa dadkii waawacna wixiina soo wici kara dadka wayna soo wacaan waanu tusnaayo feedback baa u celinaa oo ah qofka wixii soo dirsaday inaanu tusna cadeen inaa wixii dadkii aan gaarsiinay videoyo badan baa sameynaa dadkii aan ku gudbinayno aan siinayno nagu taakulaynayaan maaragtay cidna dowlad uma soo marno hay-ad uma soo marno waayo dee sidaysan dadka u dhihin waxbaad dadka ku dulcunaysaan ama waxbaad lacag baa kala qarqarinaysaan loo soo diray aan naga go-do baa laga yaaba wallahi inaan jeebkeenna lacagihii aan haynay anagu oo jeebkeenna ah inaan ugaga darno si aan dadka masaakiinta uga caawino bal ka waran sheekooyinka aad ku dhex aragteen xeryaha barakacyaasha ee aad booqataan iyo waxyaabaha dadka noloshooda gaarka aad kula kulantay waxyaalaha gaarka aan kula kulmay waxa weeye maamo haysata shan ciyaala shanta ciyaal a haysato waxaa ka mida ninkeedii ma shaqaysto uu ka maqan yahay ayadii ma shaqaysato buushkaasi degantaa waa soo qaxday shanteedii ciyaalkaa labaa naafo ah labaa xanuunsan xanuun la jiifa cunadii ma haystaan buush bay degan yihiin buushka hoos buu ka daloolaa meel cidlaa bay degan yihiin masas baa usoo gelaya abeesooyin baa usoo degaya maaragtay ma haystaan wax ay wax ku cunaan dhibaatooyinka ugu badanoo haystaa taasa oo kaamka laga dhexelay waxyaabaha ugu badan aad gaarsiisaan iyo inta meelood aad gaarsiisaan ma dadkao dhan baad caawimadaasi gaarsiisaan mise qaybo ka midabaad bal noo sharax hadda waxaa jirta kaamku uu tiro badan yahay waxaa jira walaalaheen oo maaragtay aad iyo aad aan ugu mahad celinayo oo hadda magacyadooda aan halkaa ka wada sheegsheegi karin oo aad u tiro badanoo waxaa jira lacaga noo soo dirdira galab kasta waxaanu maaragtay afurinaa saddex boqol iyo lixdan ku dhowaad oo qoys oo dad ah oo maaragtay masaakiina baanu afurkooda annagu jeebkeena ka karina oo annagaa karina waana ugeynaa waa qodob kaamka kalena waxaa jira mar baan raashin u wada qaybina oo waayo iskuma dhex wadi karno cidna caawisa ma haysano cid waxnala qabata ma haysano kaamka kalena waxaan ku nidhi hal mar inaan raashin aan wada siinay kaamka saddexaadna waxaan rajeynaa insha allah beri galabkii oo kale inaan raashinkii aan u diyaarinayno maaragtay aan rabno inaan wada qaybino biyayaasha iyo waxaas laakiin waxyaalo badan baahi badan baa jirta mar bay lacagtu naga go-daa oo dad baa marmarka qaarqada annaguna xaggaan kusoo afurnaa ayagaa la soo afurnaa ayagaa la soo say u dareemaan inaan la mid nahay annagu aynan raaxo ku nooleen bal ka waran dhanka caafimaadka iyo xaaladooda nolosha kale ka warra adeegyada caafimaadka oo kale ma helaana meeshaas aa ujeedid wax m c h suuliba ma laha maxaa m c h iyo caafimaad iyo lagala doonaya suuli qofkii uu aado ma laha maamadii waxay ku leedahay habeenkii haddaan baqo banaanka aado waa baqayaabay ku leedahay waxay ku leedahay haddaan banaanka u baxo waan baqayaabay ku leedahay ma haysto maaragtay wax aan dee ku aado marka dadkeennu hadday suuliyaal u dhisi waayeen wallaahi ilama ahayne xataa cunana maarata iyo yohoy iyo wax ka waaweynba ay siinayaan ilama aha wax ugu xunna waxa weeye dee qofku hadduu wax uu wax cuno meeshii uu wuxuu wuxuu cuno maaragtay ula aadi lahaa baan baanan haysan dhibaato weyn baana ka jirta kaasina wuxuu ahaa sharmaarke cabdisamed jaamac oo ka mid ah dhallinyaro ku sugan magaalada garoowe oo dadka barakacayaasha caawiya waxaana uu waramay wariyaha v o eda cabdikariim olol haatanna kusoo dhowaada qasiidada ramadaanka ee khadiija fuday
qasiidadaas ramadaanka ee khadiijo foodayey ayaan intaas ku dhaafin halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyarada kalluumaysatada ee degmada boosaaso ee gobolka bari ayaa doortay guddoomiyaha ururka iskaashatada wadajir ee kalluumaysatada degmadaas kadib doorashada ayaa waxaa guddoonka cusub loogu baaqay inay la yimaadaan isbeddel hor leh warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf doorashadan maanta lagu doortay guddoomiyaha ururka wadajir ee iskaashatada kalluumaysatada degmada boosaaso waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland dhallinyarada kalluumaysatada ah waxaana guddoomiye u tartamayay ilaa iyo laba qof oo ka mid ah iskaashatada kalluumaysatada degmada boosaaso mustafe abshir maxamed waxaa loo doortay guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada degmada boosaaso waxaana uu goobta ka sheegay in kalluumaysatadani laga doonayo inay iskutashi la yimaadaan iyo weliba wada shaqayn maanta waxaan u malaynaya waxaa laygu codeeyey iskaashatada kalluumaysiga degmada boosaaso ee wada jir ee codkiina laygu siiyey waxaan malaya iskaashato waan garanaynaa macnaheeda waxa ay tahay waa dad iskaashaday weeye ma aha anigu wasaarad lay dhiibay haddeer iyo dowlad aan lacag ka keenaaye waxaan rabnaa in sida laygu dhiibay ean u qaadano ean uga wada shaqayno shacabka wada jir waa iskaashi iskaashigaana waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno inagu dakli iyo hanti inaan soo saaraan rabnaa dadka waxaan nahay kalluumaysatada ah badda ka shaqaysata inaynu inagu isku tashaneen rabnaa horumarna gaarno markaasaynu horumar gaarto dee ninkaas wayna taageeraya insha allah adduunkana ma aha in la yidhahdo dowlad wax laga keeno iyo hay-ad wax laga keeno dadku inay isku tashadaan baa loo baahan yahay haddii aanu isku tashanno wax samaysanno dadkan wayna caawinaya waxna wayna ka raagi kara dowladda waa u sheegi kara waxaasaan qabsana waxa laynoo qabto insha allah waxaan leeyahay dhammaanteen inagoo isku duuban oo aanu la shaqaynayno dhinaca amniga dowladda la shaqaynayna waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsanno insha allah hadafkeena inaanu gaarno yoolka aan leenahay insha allah waxaan rajaynayaa inaan hawsha aan hadda lay idmaday inaan haddii hadday sida tahay ila shaqaysaan inaan meel maray dhalah ku furi doonno insha allah inaan ka wada shaqayn doonno docdo kalena wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland faarax maxamuud cawaash oo goobjoog ka ahaa doorashadani ayaa ducdiisa sheegay in dhallinyarada kalluumaysatada ah ay heli doonaan suuq cusub iyo weliba tababaro in la siiyo kalluumaysatada dadaal badan baan wadnaa inaan horumarinno kalluumaysatada waxaa idiin sheegayaa hadda wasiirkii tekadaha wuxuu joogaa meesha laga dhisi lahaa marsada doonyaha kalluumaysiga boosaaso waa ka go-an tahay xukuumadda meel idin gaaraa la dhisayaa suuq cusub baa la idin dhisayaa insha allah wakti uunbaa naga xiga qorshayaal badan oo wasaaradda ay soo bandhigtay sanadkan inuu fulana oo ka mid tahay dhismaha wasaaradda oo xafiisyadeedii boosaaso waan bilaabi doonaa insha allah ceeb weyn weeye wasaarad kalluumaysiyo koo iyo labaatan sano jirtay inaysan boosaaso xafiis rasmiya ku lahayn marka waxaan ku dadaalaynaa inaan dhisno insha allah aad baan idinku mahadcelinayaa habka daahfurnaanta o aada isku doorateen iyo tababaro laydin siiyo laydiin tababaro arrimo badan oo quseeya sida iskaashato ahaan loo shaqeeyo sida suuqyada loo maamulo iyo tababaro kale way iman doonaan iyaguna insha allah si kastaba ha ahaatee kalluumaysatada magaalada boosaaso ayaan weli helin suuq rasmiya oo ay ku shaqaystaan waxaana horay maamulka puntland waxaana horay maamulka puntland ay uga soo saareen kalluumaysatadaasi suuqi ugu weynaa ee kalluumaysiga puntland ee la odhan jiray nagfish tan iyo markii lagu dilay maareeyihii shirkadda shirkadda d b wall ee magaalada boosaaso waxaana hadda si kumeel gaar ay ugu shaqaystaan goob kale oo ay maamulka puntland u wareejiyeen kalluumaysatadaasi yuusuf maxamuud v o a boosaaso
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari mahadsanid xuseen haddii aan ku horeyno dalkaasi holland kooxda ayax amsterdam ayaa xalay ku guulaysatay horyaalka kadib markii ciyaarteedii ugu dambeysay xilli ciyaareedkan ay ku soo xirtay afar gool iyo gool oo ay ku garaacday kooxda haddii gratshap waxay koobka ugu guulaysteen kooxda ku soo xigtay ee b s v eindoven oo ay ka sarreeyeen saddex dhibcood b s v waxay arbacadii saddex iyo hal ugu awood sheegatay kooxda herakles almelo waana markii ugu horreysay oo ay ayax ku guulaysanayso horyaalka tan iyo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii iyo markeedii afar iyo soddonaad oo ay qaadayso horyaalka dalka holland oo ay tahay kooxda ugu hanashada badan ciyaarteedii arbacadii shalay ayax goolasha ay ku badisay laba ka mid ah waxaa u dheliyey ciyaaryahan duushaan tedich iyadoo ay ciyaartooyda iyo taageerayaasha ay sagootiyeen laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee frank dion oo ku wajahan kooxda barcelona ayax ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay wacdaro ka dhigtay tartanka yurub inkastoo aysan soo gaarin ciyaartii faynaalka oo ay tartankii wareega afardhammaadka ay garaacday ama ay reebtay kooxda tottenham oo hadda taagan faynaalka tartanka yurub dhinaca talyaaniga waxaa xalay lasoo gebagabeeyey tartanka kooba itaaliya oo ay ku tartameen ciyaartii kama dambaysta ahayd kooxda lazio iyo kooxda atlanta ciyaartan oo ka dhacday garoonka stadio olymbico ee magaalada rome ayay lazio ku badisay laba gool iyo eber goolasha ay ku badisay waxaa u kala dheliyey ciyaartooyda kale ah sergey milankofich savich iyo yokoin koreya waa markii toddobaad oo ay ku guulaysanayso koobka talyaaniga iyo markeedii ugu horreysay tan iyo labada kun iyo saddex iyo tobankii ee kooxdaasi lazio lazio oo ka dhisan magaalada caasimadda ah ee roma ayaa soo gebagabaysay afar sano oo xiriir ah oo koobkani ay qaadaysay kooxda yube atlanta oo ku guuldaraystay inay xalay hanato koobka ayaa haddii ay qaadi lahayd waxa ay samayn lahayd taariikh waxaanay u noqon lahayd markii ugu horreysay oo ay koobka qaadi lahayd tan iyo kun iyo sagaal boqol saddex iyo lixdankii laakiin weli taariikhda ee kooxdani ayaa waxa ay qori kartaa taariikh kale haddii ay kaalinta afraad ku dhammaysato horyaalka talyaaniga sanadkan iyadoona haddii ay taasi dhacdana gaari doonta tartanka yurub xilli ciyaareedka soo aadan inta badan horyaalada yurub ayaa lasoo gebagabeeyey marka laga reebo horyaalada jarmalka iyo turkiga horyaalka jarmalka ciyaartiisa ugu dambeysa ayaa waxaa sabtida ay dhex mari doonaan sideed iyo tobanka koox waxaana isku dhegan oo aanan kala bixin bayer munik iyo brushio dortmund ciyaaraha sabtida ee ugu dambeeyana kooxuhu waxay isku arki doonaan sidan menz iyo hopenheim ayaa is arkaya brushio dortmund waxay la ciyaari doontaa brushia monchen gladbak haddii ay dortmund badiso bayer munikna ay ku dhacdo in ay garaacdo kooxda badda cagta ee eintacht frankfurt waxaa koobka qaadi doonta dortmund haddiise kooxda bayer munik ay badiso iyada ayaa ku guuleysan doonta ciyaaraha kale ee isha lagu haya bayan liverkusen waxay la ciyaari doonta heerta berlin kooxda freeburg iyo nuremburg ayaa iyana is arki doona werde bremen waxay la ciyaari doontaa kooxda resen libsig dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kaad ka dhegeysanaysaana oo laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada qasiidada nebi ammaanka inagu luqeynayso fanaanada magool
رب صلي على الحبيب محمد وعلى آل المنور
qasiidadaasi nabamaanka ah oo ay ku luqayso fanaanada xaliimo khaliif ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo